iyagu markii salaada duhur lasoo tukaday toddobadii iyo adiga rubi iyo labaatanka meelaas joogto ayaa waxaa dhacay laba qarax oo aad moodid inay martaamo yihiin oo isku dhadhow ayaa laba goobood ka kala qarxay ma garat labada goobood waxay kala ahaayeen laba goobood oo maqaahido ah oo dadku ay shaah ka cabaan meelaha oo iyo meelo motor baabuurta geerishada ay ka ag dhawaayeen meeshaasna khasaaro badan ayaa ka dhashay khasaaruhu adiga wuxuu gaaray dad shacab baa wax gaaray ilaa hadda ciidanka meesha jooga iyo waxyaabo kale weli maysan gaarin marka qaraxa muxuu ahaa ma wax meesha la dhigay ku qarxay miyay ahaayeen mise wax lagu tuuray oo halkaa ku qarxay walaal waxa wuxuu ahaa wax meesha saarnaa oo ku qarxu ahaa wax lasoo tuura maaheen imise qof ayaa hadda waxay la soo gaartay oo aad ogaateen ama la geeyey xarumaha caafimaadka xarumaha caafimaadka waxaa soo gaaray sideed ruux baa soo gaartay laba saddex kamid ahna waxa waaye waan gudbinay oo inta wax waa looga qaban waayey xagee u gudbiseen dhanka kenya bal khasaaraha intee uu gaarsiisan yahay marka laga tago dhaawacyadaas dadka horta wax yeelooween markii laisku diro waxa waaye toddoba rag oo sideed bay ka kooban yihiin waxaa weheliyo maamo iyo iyo wiilkeeda ayaa weheliyo sideed ku ah maamadii ayada garaabita waaye waa la qaaday dhanka xaggaa loo qaaday sideed qof baa adiga total ahaan wax soo gaareen sideed iyo afar baa garaabatee oo xaaladoodu ay halis tahay xaaladooda halis waay tahay saddex kamida waa la gudbiyey oo dhanka xaggaa loo gudbiyey sida ayada wax u dhaceen meesha la qarxiyey bal sharxaadda naga sii goob nouce bay ahayd waaw meesha la qarxiyey anigu hadda nin dhakaatiir baan ahay laakiin sida warka igus meesha wa waan naqaanaa waa meelo maqaaxido ah oo shaah lagu acabo oo macmacaano iyo biyo laga cabo oo u dhow ahayd ereyada uu qaraxa ka dhacayna waxay u dhowdaa ereyada stationka magaalada degmada cebaq marka qaraxu dhacay kadib maxaa dhacay qaraxii hadduu wax dhacay dadkii shacabkii magaaladii baa isku soo gurmatay dadkii goobaha caafimaadka sida ayadaa loo keenay annaguna dadkii baa allada ku dadaalayna sidaan u daaweyn lahayn oo halkaas aan ku mashquulsannahay hadda xaaladdu waa sidee wallaahi hadda jawigu magaaladu waxa waaye waa xiran tahay magaalada o dhan waa waxa weeye waktigan wakti kulul oo maxaa la dhihi jiray buu qaraxa dhacay aad dadka aad bay u dhigbaxayaan waxa waaye meeshuna meel oo gooba iisheega daawo ku filan ma lahan oo iisheega waxyaabo badan oo ba meesha aan iisheeg ka ahayn dadku qaarkood dhigbax bay waa loo gudbiyey qaar halbowlaha go-ay waxaa wallaahi waa waxaan kaaga sheekeyn karo meesha kama dhicin idinku awooddiin intee bay gaarsiisan tahay marka aad kula tacaalaysaan dadka waxyeelada soo gaarta la keeno xarumaha caafimaadka oo aad adigu ka howlgeshid wallahi walaalow anagu waxaan waa sida hadda ma annaga awooddanadu waa fiican tahay wax waa ku sim karna laakiin waxa zaa'id operation deg deg eh ma qaban karno wixii aan isdhaano operation deg deg waa u baahan yihin waan sii gudba